Isbeddel dhanka qiimaha ah ayaa laga dareemayaa qiimaha lagu kala iibsado dahabka baydhabo, taasoo ay hadda ganacsatada ay ku sheegeen inuu yahay mid aad u sarreeya sanadihii dambena aysan ku arkin isbeddelkan, qiimo la-eg qiimihii hore ee lagu kala iibsan jiray dahabka ayaa ku korortay taas oo sababta ay ku sheegeen suuqleyda dahabka inuu yahay isbeddelka siyaasadeed ee dunida oo waddamadii laga soo dhoofin jiray qaarkood hadda adag tahay in laga soo dhoofiyo. Maxamed Maxamuud Aadan oo ka mid ah ganacsatada dahabka ahna milkiilaha xarunta Dahabmiir ayaa sheegay in qiimaha isbeddelka maalinba maalinta ka dambeysa lagu arkayo.
ugu fadhiyay sambal konton doolar ninka fadhigayga boqol iyo dhoodhoo maray garaamka konton doolar ka badan faa'iido saaran marka la yaabka anka badan oo la liyaabo macnaha maxaa la faa'iida xataa mararka qaar way liyaabo kor marka suusa ta xaaladiisa hadeer waxaan marweyna dahabka qofka ninka way xataa noogada beesa kaasha isweeda xataa inta unka shilaa xataa aan dhahno dahabkeena maanta ma gadayna xataa inaan dhahno ilaa sababtoo maalin walba dahabkee ka darsamaayo maalin walba laba doolar saddex doolar yaa ka darsamaayo dahab hata boqol iyo shan doolar haddii aan garaam aan gad bara boqol iyo toban doolar diira marka kii maanta aniga aan gaday bariig shilaayo meesha la gadiyay maysan weeli marka may la raayo is waqtigii oo ganacsigaana la yaabka la ama qof walba oo ganacsigan dahabkan ka jara qof kasta haada geeg waqti oo yaab leh la marahay